guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya afukaato caydiid cabdulaahi ilkaxanaf ayaa sheegay inay dastuurka jebinayso haddii ay golaha wasiiradu soo magacaabaan sagaalka xubnood ee guddiga adeega garsoorka waxa uu sheegay in dhismaha golaha adeega garsoorka uu ku cadyahay dastuurka dowladduna ay tahay inay soo xusho saddex xubnood oo ka mid a sagaalka xubnood khadka telefoonka ee muqdisho ayaan kula xiriiray xalay waxaan ugu horreyn weydiiyey in baarlamaanku ay guteen waajibaadkooda dastuurka markii ay dhowaan ansixiyeen guddiga adeega garsoorka waxaa laga doonayaa xeerdejinta xeerka inay xeer sameeyaan golaha adeega garsoorka sharciga u sameeyaan waa sax waa loo ogolaya way ka dhaaheen mar hore ed inay sameeyaan oo sharciga u sameeyaan siduu yahay iyo shaqadooda guud iyo discibliinkooda iyo nidaamkooda waxaa guud ay ka hadlaan laakiin shaksiyaadku way magacaaban yihiin shaksiyaadka ka mid noqonaya golaha adeega garsoorka waana guddoomiyaha maxkamadda sare guddoomiyaha maxkamadda dastuurka guddoomiyaha xuquuqal insaanka xeer ilaaliyaha guud iyo laba qareen oo ay ururka qareennadu soo xulaan ururka qareennada laga doonayaa inay laba qof soo xulaan labada qof ay soo xuleen baa lagu daraya cid kale iyo cid kaloo soo magacaabaysa iyo cid kaloo loo daraya dambi jirto ururka qareennada soo xulanaya iyo saddex qof oo ay golaha wasiiradu keenaan waa dhan dadku way leeyihiin dadka ma aha laakiin sharciga waa terms of preference termki ay ku shaqayn lahaayeen yes waa mid shakhsiyaadka maya way magacaaban yihaadeen waa gartay marka dowladda iyo adiga siba wasiirka garsoorka iyo adiga maxaad isku khilaafsantihiin ama isku raacsantihiin markay noqoto guddigan ama xeerka midkoodba maya khilaafkaasi waa gooni waxaan kuleeyahay waxay u imanaysaa sharciga baarlamaanku soo saaray laakiin waxa weeyaan meel dastuurka uga qoran wasiirka cadaaladdu inuu wax soo xulo ama wax soo recommand gareeyo ama wax keeno dadka magacyada iyo shaksiyaadka ma jirto haddii golaha wasiiradu markay xeerka dejinaya golaha adeeg garsoorka golaha wasiiradu waa inay soo gudbiyaan usoo gudbiyaan baarlamaanka taasi waa saasi halkaas doorku dooni ku leeyahay ee golaha wasiiradu u dirtaan laakiin magacaabista shaksiyaadka shaqa kuma lahay waxa weeyaan waa caddahay oo waa dastuurku sidaa u sheegay saddexda qof ee golaha wasiiradu soo magacaabayaan iyadana waa hadday golaha wasiiradu u daranayaan wasiirka cadaaladda waa gooni waxaan kale waa cadyihin oo sidaasay ugu qoran yihiin dastuur waa garta waa sidii ka duwan ee kale ee la keelana waxa weeyaan waa waa waa waxa weeyaan waa soo waa waa faragelin madax banaanidii garsoorka iyo dhismihii garsoorka debigiisa dhan waa garta mid ka mid a ujeedooyinka ama hawsha ugu weyn ee laga sugayo guddiga adeega garsoorka waxa weeyaan dhismihii maxkamadii dastuuriga maxay u suurta geli weysay ilaa hadda in la dhiso waxay u suurta geli weysay siyaadkii exactly waa in loo xulaa eg capabilitygii maxkamad dastuuriga lahayd weli waxaan annagana loo anaynaan loo keenin ansanguna aanaan haynin siyaadkii aqoonta la rabo ee maxkamad dastuuriya lahaa ayaana weli lahayn anaa anigu arag waddan looma keeni karo hadday naloo soo jeediyo laa bal dadkaasa jira eeg oo magacaabo applicationsna loo keeno yes waa samayn lahay waa garta howlo fara badan muradno fara badan arrimo badan oo dastuuriya oo la xalin lahaa ayaa u xayiran maxkamadda dastuuriga laakiin waxaan marar badan maqalaa in maxkamadda sare ay sii qabanayso shaqadii maxkamadda dastuuriga ma jirtaa arrintaasi sharci ma tahay in qaabkaas loo dhigo
sagaalkii sanadoodee hore maxkamada golaha adeega garsoorka iyo maxkamadda dastooriba dastoorkeenii lixdankii way ku jireen markii la joogay nineteen sixty threegii dhexdii markii halkaa la marayo ayaa la samayn kari waayey maxkamadii dastoor oo khilaaf badan uu ka yimi oo yani maxkamadaas waxaa loo arkay inay cid walba khatar ku tahay cid waliba ama ciddii waliba iska arki weyday qolo waliba oo ay iska arki waayeen iyaguna dad ay leeyihiin ku jiraan meesha yani markaa waa lagu heshiin waaye way socway maxkamadda dastuuriga markaasaa sharci lasoo saaray oo la leeyahay wixii dastuurka ku saabsan ee ay qaban lahayd maxkamadda dastuuriga hadday tahay tarjimaada dastuurka ama hadday tahay impeachmentka madaxda hadday tahayba waxaa qabanaya maxkamadda sare oo isu bedelaysa high court of justice sidaasay u qorantay oo sharcigaa ugu taalaade waa garta maaha in la samayn kari waayo maxkamadda dastuurka imanka hataa sagaalkii sanadood waa la samayn kari waada aynu soo dhaafno qolada sharcigu sidaan imika aynu nahay oo kale nidaamku kaloo kale u ahaa waa garta mar haddii hadda sharcigii lagu dhisi lahaa la ansixiyey sidaad sheegtayna ilaa lix xubnood dastuurku siduu u dhigayo ay cad yihiin halka ay ka imanayaan saddex xun loo baahan yahay dhinaca golaha wasiirada inay ka yimaadaan dastuurkuna saasuu dhigaya qodobka boqol iyo sagaalaad firqadiisa ee intee in la eg baa lagu dhisi karaa maxkamadii dastuuriga ahayd ma dhowdaa hadda in la dhiso wallahi maya weliba weli dadkii la helaa wax badan waxay ku xiran tahay oo dhan waa capabilityga dadka waxaa keliyan ku darayaa ina basha muxuu ahaa haruuno inta maxkamada golaha adeega garsoorka la dhisay waxaa jira golaha adeeg garsoor oo sharci lagu dhisay oo xukuumaddii ka horreysay dhisay oo lagu dhisay sharciyadii ka horreeyey kiibaa sii haynaya shaqada sida nidaam walo dowladeed ba yahay oo ay cid walba haddii baarlamaanka la bedelayo baarlamaankii horaa sii haynaya ilaa baarlamaan la dhisayo haddii gola wasiirada la dhisayo golaha wasiirada ayaa sii haynaya ilaa inta kii kale la dhisay marka gola adeega garsoor oo jira oo buuxa oo sagaalkii xubnoodba leh oo sii haynaya shaqadii ama sii wadaya shaqadii looga baahnaa golaha adeega garsoorka ayaa jira dhinaca garsoorka sanadkii hore bishii abriil waa la idin weeraray dhismayaashii maxkamadaha dad fara badan baa dhintay ay ku jiraan maaragtay dad ka shaqeeya garsoorka iyo sharciga ma ka soo kabateen weerarkaas wallahi maya kamaan soo kaban weliba gacan lagaga soo kabtana maanu helin laakiin shaqadii waa wadnaa sideedii baanu wadnaayo ilaa waktigaa iyo inta udhaxaysay markay ugu yar tahay toddoba kun oo dacwadood ama isqabsi toddoba kun ayaanu ayaanu maxaa galay oo dhamaynay wax ka qabanay wadnaa shaqadii maanu joog sideedii bay shaqada u socotaa laakiin gacan kale oo caynkaasna maanu helin hataa yani maxkamaddu sidii ay u dhisnayd iyo ilaalinteedii iyo waxeedii wax laga bedelay oo lagu soo daray markii hore sida ay hel si ka duwan ma jirto ruta haddaan ku sheeg
marka waxaad leedahay amnigeeda ciidamo dheeraada lama keenin ammaankeeda lama adkaynin ma saasaad leedahay
ha sideedii wey sideedii wey
waa gartay siday waad ka hadashay markii weerarka uu dhacay marka maxaa looga jawaabi waaya maxay ahayd in la qabtoon la qaban
eg waxa meesha ahaa aada u muhiimaada oo laisku diidan yahay waxa weeye amisom sida anagu u haysaa u arkay amisom shaqadeedu waxa weeye inay inay institutions waxyaalaha dawladda inay ilaaliso garsoorka waa diiday i don't know garsoorku waa saddexda hayaaladood ee dawladda soomaali ka koobanta uu kamid yahay amisom wax ilayskama soo saarin mana ay shuqul kuma le mana ana aragto walaa aniga walaa garsoorayaasha kale cidna ma ilaaliso sidin baa garsoorayaashana loo laayaa kolba meel laga helaa oo lalaynaya oo aan cid ilaalisaanay lahay
intaad la hadashay miyay diideen oy dhaheen ma fulinayn hawshaas
anagu shaqa kumalihin bay yidhaaheen laakiin yani diidmadu waa gooliye annaga naguma jirto shaqa kumalihin bay yidhaheen ilaalinta maxaa garsoor
waa garta marka waxaad iga sheegaysaa garsooryaal baa la dilaa tidhi haddaad ka soo qaado wixii ka dambeeya weerarkaas dhibaatada idi soo gaadhi bal wax iga sheeg
wallahi dhibaatada ilaa horta wiyarta intii weerarkaasi dhacay inkastoon si fiican u samaynin laakin waxasuunda horta maimatay ilaa toddoba garsoore in la dilay oo kii kii ugu dambeeyey bishii ayna soo dhaafay u ahaa
waa gartay taasi marka see u saamaysaa shaqadiina arrintaa dhinaca amniga
wallahi de baqara waa nagu jiraa waanu eegnaa hataa yani marmarka waan eega anigu oo xaaladdu kolba siday tahay waan tagaa maxkamadda marka kalena shaqada meelo kale ayaan ku qabsadaa marka shaqadii garsoorayaasha kaloo dhan way labido guddigood hataa gobolka iyo hartaanka iyo may joojin shaqadii yani wax kastaaban jirena way tagaanoo sidee u wadaan maxkamadihii dacwadihii u qaadaan oo u dhegeystaan wax badan oo ayna yeeshay xagga shaqada waa baqanaynaa ude maahaanoo waxa weeyaan iska nafta ilaahay unbaa haya goorta ilaahay kataabay ku haysaa maahaane wax kale oo aan ku kashanaa ma jiraan laakiin shaqadii waa wadnaa waa garta waxaa jiray sanadkii hore tusaale ahaan weerarkaa kadib shirar baa la qabtay shirar loogu magacaabay dib u habeynta maxaanku idhahdaa garsoorka natiijooyin baa ka soo baxay hadallo fara badan oo loo eedeyn oo loo jeediyey garsoorka ayaa jiray qaarkood madaxweynaha ay ka yimaadeen oo ahayd musuq maasuq dad ay ahayd inaan la sii dayn in la sii daayey maxaad arrimahaas ka qabateen hadda ma ma bedesheen
horta masaajid waa yaryihiin sida uma badna oo yani sidaa maaha laakiin mid baan ku sheegaya weligii anaan ma oran karayso yani garsoorka waa hagaagsan yahay waa hufan yahay waa boqol kiiba boqol laakiin iyadoon sharci adeer loo samayn kara waan meel kale wax looga doonin ayaa la samayn karaa oo duba habeyn lagu samayn karaa oo lagu fi karaa yani mid baa iska jirta dacwad markay maxkamad timaado inla haddaan ama hagaagsanow ama xaqsoor gal ama yaana gelin ilaba labada dhinacde mid baa cabanaya marka yani waa very different garsoor meel kastoo duniyaaba adigoo labada dhinacba dhegeysta mooyaane ma qaadan karti si cabasho ama qof kala wuxuu kasoo cawday oo kuu keenay waa garta arrin baa jirta laydin laakiin malihiin waa u baahan nahay in la hufo in garsoorka la hagaajiyo iduu habeyn lagu sameeyo laakiin dariiqa saxaade ha loo maro waa garta dariiqa saxaa cidda wax habeyn karta cidda hagaajin karta ha lala tashado gacan ha la weydiisto arrin kalea jirta oo ah in garsoorka lagu eedeeyo oo ah in garsoorayaasha ay u cagajugleeyaan al-shabaab ama maaragtay laba laaluusho oo dadka al-shabaab laga soo xiro aysan xabsiga ku jirinba muddo dheer ama muddadii lagu xukumaya maxaan ku idhahdaa ka waran arrintaas intay laag tahay baaxadeeda haruurow dacwadaha noocaasa naba qaadno anagu maxkamada militariga ayaa gasha dacwadaha siyaasadda kuwa budhacbadeedka annaga maxkamadahan caadiga ma qaadaan sababtay u qaadi waayena waxa weeyaan security la-aan amni la-aan yani iyagoon kuwaa qaadi weli ayaa la laynayaa hadday kuwaa qaadaan maxkamadaha walaa gaadiid walaa wax kale lug bay ku tagaan lug baanay kaga soo noqdaan guryahoodaan cidii ilaalinayna way tagaan ilaal ma jirto marka dacwadaha ma qaadaan maxkamadaha caadiga maxkamadaha militariga ayaa qaada fulay ka yimaada annagana lama weydii karo maxkamadaha caadiga mas-uul kama yihiin maxkamada militariga maxkamada militariga magacaabisteeda cidda ka qayb galaysa waxay tahay midna golaadee garsoorku shaqa guban waay su-aasha ugu dambaysa adigaan fursad ku siinayaa arrin kalood laabtaada ku jirto tafadal e waxa soomaalida aada iyo aada iyo aada ugu baahanta oo loo baahanya marba wixii la dhigto ee lagu heshiiyo ee la yidhaha waxaasaa inoo xeera waa in la raacaade dawlad ma noqon karayn waxaa sharciga u yaala dadka soorka ay samaystaan baa shiilaha tiradaa leeg ee aada og tahay kala haya muxuu ahay indiyada intaa leeg waxa kala haya waa sharci haddii kale sooda noqon waa iswaydii lahaa america dalka aada joogto adugu waxa lagu kala socdaa waa sharci marka waxa weeye waxay dadku ku heshiiyey ee layidhaha waxaasaa inoo sharciya waa in la raacaa oo ay siiba ku socotaa madaxdu dalku cid kastaba ha noqotee